aynu ku bilownay waalidiinta iyo macallimiinta dalka kenya ayaa aad uga walacsan tirada iskuullada la gubayo oo kusii kordhaysa gudaha dalkaasi ilaa iyo hadda tobannaan iskuul iyo xarumo waxbarasho ku yaala dalkaasi ayaa la xidhay kadib markii ay kordheen tirada iskuullada ee ay dabka qabadsiinayaan ardayda wax ka dhigata dhibaatadan ayaa loo aanaynaya in ardaydu ay dhibsadeen manhajka cusub ee kenya oo saameyn ku yeeshay xilliyada fasaxa ee sanna dugsiyeedka ay ardaydu dhigato warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey shan iyo soddon iskuul ayaa la gubay guud ahaan dalka kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay arrintaasi ayaana sababtay in tiro badan oo iskuulle ah albaabada la isugu dhufto dalka kenya mas-uuliyiinta waxbarashada dowladda kenya ayaa sheegaya in tillaabada lagu gubay iskuullada ay ka dambeeyeen ardayda kuwaasoo mas-uuliyiintu ay u gudbiyeen digniino la xidhiira in ardaygii lagu hela tillaabadaasi laga saari doono hannaanka waxbarashada ee kenya dhinaca deegaanada soomaalida meelaha dhibaatadani laga soo sheegayo waxaa ka mid ah magaalada gaarisa oo la gubay iskuulkii ugu weynaa ee gaarisa arrintani ayaana walwal iyo cabsi xooggan ku abuurtay macallimiinta iyo waalidiinta dalka kenya kuwaasoo ka walwal qaba in haddii ay dhibaatadani ay sii socoto ay kusii fidi doonto iskuullo iyo xarumo kala duwan oo waxbarasho mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada waxbarashada kenya ayaa sheegaya in ardayda kala duwan ee dalka oo dareemay culeysyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ay ku keentay in ay bilaabaan inay dab qabadsiiyaan dhismayaasha iskuullada taasoo keentay cabsi xooggan oo dhanka ammaanka ah axmed maxamed mooge waxa uu ka mid yahay baxda waxbarashada ee magaalada nairobi markii iskuulka lagu soo ceshiyey waalidiintii oonan haddii iskuullada calaaqa weyn la lahayn iyo iskuulkii oo isagana la daala dhacahayey dhaqaalo iyo arrimo iyaga khaas u ahaa way adkaatay runtii inay carruurtii la kontaroolo carruurtii waxaa kaloo lagu siyaadiyey silabaska iyo wakloodka waddanka sidaad og tahay taimka labaad silabaska waddankan imtixaanaad badan baa la sameeyaa carruurta culeysyo badan bay wajahaan waxaa lagu cadaadiyaa inay kaafagarayaan oo dhameeyaan manhajka cashiradii lagu baran lahaa haddii kasoo bixi waayana runtii ciqaabo iyo culeys xagga iskuullada ayay kala kulmaan marka si culeysyadii ay iskaga yareeyaan mise ay uga hortagaan si wadooyin farastarad garan kara mise ka nixin kara iskuullada ayay ku dhaqaaqeen oo ah inay iskuulladii gubaan muddadii xayiraadda cudurka coronavirus oo ay iskuulladu xirnaayeen muddo badan ayaa sidoo kale la aaminsan yahay in arday badan ay ku keentay in ay ku dhaqan doorsoomaan taasoo sababtay in markii iskuullada dib loogu laabtay ay isfahmi waayeen ardayda macallimiinta iyo sidoo kale manhajka cusub haddaan dib ku yar cisho wakhtigii koronaga waddanku ka dilaacay waxaa laga maqnaa iskuullada muddo sideed bilood ahaa sideeddii bil wax waxbarasho ah waddanka kama jirin caruurta cidda iyo magaalada iyo iska joogeen heer waxaa la gaaray waalidiinta ay ka codsadeen dowladda in caruurtii waxbarashada dib loogu celsho asbaabo keenay awgeed caruurtii waxay aada u dhexgaleen daroogada magaalada iyo waxyaala aada u badanoo waxbarashadoodii iyo dhaqankoodii wada lumiyey markay iskuullada ka soo laabteen waxay runtii la qabsan waayeen cadaadiska iyo shuruucda iskuulka batatanba waxay u barteen waqti lumis banaanka lagu luminahayo iyo ciyaaro iyo daroogo iyo waxyaala aana munaasab ahayn qaarkood soomaalida ku nool dalka kenya ayaa aad uga walacsan iskuullada la gubayo amaba dabka la qabadsiinayo ee ku sii badanaya dalka kenya xasan cabdulaahi afrax oo ka mid ah soomaalida kenya ayaa qaba walwal ah in haddii uu dabku uu sii socdo uu galaafan doono xarumaha waxbarashada ee soomaalida ee kenya arrintaa markaan u gudbo gubitaanka iyo dhibaatada arrintaa failantiga ah oo dhib kusoo korortay ummadda wadanka kenya waa arrin aada looga naxano weeye annaga waalidkaana khaas ahaan waa aada bay noosii khusaysaa haddii iskuul la gubo oo ama dhibaato noocaas hay ardaygu sameeyo maadaama annagu aanu waalid nahay dee ilmaha iyagasbakti cabsi baa kusoo jirta inay ka qeyb galaan kuwaas kamna noqdaan waxaa uga xanuun badan dowladda ama haddii ilaa kuurna yahay educationka dhibaatada gaaraysa waalidka ilmihiisu waxaasunbaa ka xanuun badan laana waxaweeye dad waalidku waxay leeyihiin igshoran kala male ilmaha ay korsadaan hadhowna ay u baxsadaan marka haddii akhlaaqdii ka xumaato ay arrimahaas kale ku kacaan arrin aad naxdinteeda leh weeya xanaanka waxbarashada kenya ayaa cadaadis badan saarayey in macalimiinta iyo ardayduba ay buuxiyaan wakhtigii ka tegey muddadii xayiraadaha coronavirus aqoon-yahano kala duwan oo kenyaan ah ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay soo jeedinayay in dowladdu ay ogolaato madal madax bannaan oo ay yeeshaan bahda waxbarashada taasoo sahlaysa in macalimiinta iyo ardaydu ay uga wada hadli karaan baahiyaha kala duwan ee ay dareemayaan ka hor inta aysan ka dhalanin tallaabooyin burbur keeni kara khadar maxamuud xareed v o a nairobi